الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد آدابتي بين كل أحجرنا خطيبك خطبة مستمعين آدابتي جمعة قفك التكنية خطيبك خطبة أخرية ummadda meesha isugu timi si ajri badan ay u helaan aadaabti aadaabtaasoo qaarkoodna waajib yihiin qaarkoodna sunne baabun idaa dakala baabu baabun fi itikaadi lmimbar waa iyadoo mimbar la samaysto oo mimbarkii wuxuu ka faa'iidaya muuqaalkii qofka in la arko haddii aan qofka muuqaalkiisa la arkaynin qayb badan oo saamaynuu ku yeelan lahaa maskaxda dhiman muuqaalku waxa weeyaan qofka dhagaystaha inuu soo jeedo qayb weyn buu ka yahay can abi xaazim bni dinaar ana rijaala atow sahla bna sacdin asaacidi rag baa u yimi asxaabiga waqad imtarow waxay ku murmeen fi lmimbari mima cuudu mimbarkii nebiga cuudkiisu wuxuu yahay cuudku waa qoryaha iyo laamaha fasa'aluuhu can daalika arrintaasay weydiiyeenoo waxay ku dhahdeen mimbarkii rasuulku muxuu ka samaysnaa fa qaala wuxu uhi wallaahi innii la acrifu mima huwa aniga aad u aqaana wuxuu ka samaysan yihi walaqad ra'aytu waan arkay awala yowmin wudica maalintii ugu horraysee la dhigay وأول يوم جلس عليه رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم iyo maalintii u horeysuu nebigu ku fadhiistay baan garanaya أrsla رasuul الlah إilىa fulanata nebigu cid buu u diray gabadhii heblaayo la odhan jiray imrأaة qad samaaha sahlu waa gabadhuu magacaabay sahl fariin buu u diro wuxuu hi an murii gulaamaki النajaar inankaaga nijaarka amar sii an yacmala lii acwaadan inuu laamo mimbara iisoo sameeyo acwaadan qoryo mimbar qoryaha iga soo sameeyo ajlisu calayhi calayhina aan ku fadhiisto idaa kallamtu naasa markaan dadka la hadli fa amaratuu inankiibay amar siisa fa camilahaa wuxuu uga soo sameeyey min darfaa'i alghaaba meesha qaaba la yidhaahdo dhirtii waaweyneeda ku taallay darfaaguna waa geedkan ballaadhane dhuurta aynu idhaah haabaduna meel ku dhoweyd weeye madiina uma jaa'a bihaa nebigu u keenay fa arsalatu ila nabiy sala allahu calayhi wasalam nebigay u dirtay uma jaa'a bihaa macnaa wuxuu la yimi qoryihii fa arsalatu ila nabiy bay u dirtay fa amara bihaa amar buu rasuulkuna ku bixiyey in la meel la dhigo fa wadicat haahunaa halkanaa la dhigay buui fara-aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam sallaa calayha waxaan arkay isagoo nebigu calayhi ma odhanaya calayhaa waa laamihii dee qoryihii oo la ysku hagaajiyey uu ku dul tukaday fara-aytu rasuula allahi sallaa calayha qoryihii buu nebigu intuu dusha ka fulay mimbarkiibuu ku tukanaya wakabara calayha dusheedu allahu akbar yidhi intuu mimbarka dusha ka fuulay buu sii jeedsadayoo allahu akbar salaadii buu ku dul xidhanayaa mimbarka siduu dadka cashar ugu dhigu wax u baro uma rakaca wahuwa calayha wuu rukuucay isagoo mimbarka dushiisa saaran markuu sujuudayeyna muxuu yeelay uma nazla alqahqariy dibuu gurashuu ku soo degay mimbarkii waa laba derajo labadii derajo hoos uga soo degay ilaa xagga hoose u gaadhay fasajada fii asli lmimbar mimbarka salkiisa hoosuu ku sujuuday uma caada haddana kor buu u fuulay faama falamaa faraqa markuu salaadii nebigu ka baxay aqbala cala annaasi faqaal intuu dadkii kusoo jeedsaday baa uu wuxuu ku yidhi isagoo wacyi gelinaya si aanay u yaabin ayuha nnaas dadow innamaa sanactu haada arrintan waan sameeyey lita'tamuu bii si ay igu dayataan walitaclamuu salaatii salaadaydana u garataan oo u barataan marka xadiidku wuxuu muujinayaa qofku markuu tukanayo inuu ujeeddadaas dee ilaahay u tukanaya ku dari karo dadkana inu wax tusiyo istustimana noqon mayso ummaddii baaba cashar la barayaaba dadka had iyo jeer muuqaalka u baahan oo kale wuxuu xadiidku ina barayaa imaamkii iyo ma'muumku inay kala sarrayn karaan oo marna ma'muumku uu sarrayn karo marna imaamku sida halkan oo kaleba wuxuu xadiidku inoo sheegayaa in khudbaddii iyo ay ku fiican tahay in salaadii dee xagga dambeabu ku xusayaabe in loo samaysto iyadana mimber khudbaddii xadiidku wuxuu inoo sheegayaa dhaqdhaqaaqa salaada dhexdeedii hadduu maslaxadda salaada loola imanayo dhib ma leh saddex tallaabana hoos buu u degay saddexna kor buu u fuulay marka taasi dee wax loo dul qaadan karo weeye marka wax la barayo ummadda ummadda marka wax cusub ay ku soo kordhaan dadka waa in la wacyigeliyaa aahaartii iyo hadyigii nebiga sida u tixraacayeen salafkii ka dambeeyey sida taabiciinta ayaa aynu ka arkaynaa rag iyo dumarba horumarinta diinta iyo dacwadda dhaqaale iyo maskax iyo muruqba waa laga wada qayb qaadan jiray ruuxan dumarka ahi shaqaalaheedii bay uga faa'iidaysay diinta iyo saacidaadda rasuulka sala allahu calayhi wasalam can ibni cumar ana nabiya sala allahu calayhi wasalama lamaa baddana markuu weynaaday rasuulku baduna oo mukhafafoo marfuuc ah waa markuu shishlaaday wey tii looma jeeda iminka lamaa baddana markuu weynaaday wey baduna haddii la idhaahdo waa markuu cayilay baddana bay u badan yihin markuu nebigu da-oobay qaala lahu waxa uu ku yihi tamiimun addaari asxaabigaasaa ku yidhi alaa atakhidu laka mimbaran yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow miyaanan kuu samaynaynin mimbar waayo berigii hore marka uu khudbadda akhriyaya intuu istaago ayuu geed cuskan jiray waa geedkii markii dambuu ka guuray sida neefkoo kale ololay ee uu salaaxu aamusiiyey dee waa taagnaanayaa riwaayo kalena waxay sheegaysa isaga laftiisaaba yidhi waar salajoogiiba ay dhibaye mimbar ha lai raadiyo mimbarkaasoo yajmac cidaamak lafahaaga uruuriya iminka waad baahsantahay markaad taagantee aw yaxmilu cidaamak ama lafahaaga xambaara waa mimbarku xejiyo nin weyn xejiyo qaala balaa maya samee buuri faitakhada lahu wuxuu u sameeyey mimbaran mirqaatayni daa mirqaatayni oo u saaxiiba laba sallaan ama laba jaranjaro faitakhada lahu mimbaran mimbar buu u sameeyey oo laba mirqaad u saaxiiba mirqaatayni xaawiye markaa laba derajo riwaayanka qaarkood baa tilmaamaya mimbarkii nebigu inu saddex derajo ahaa waxaa lagu jamcinayaa derajo waa ta lagu fadhiisanaya dee marka ka laba derajo sheegay ta lagu fadhiisanayuu ka reebay ka saddex derajo sheegayna ta lagu fadhiisanayuu ku daray bukhaari baa wariyey isagoo mucallaqa qaala ficilkii nebiga iyabuu ku warinayaa markaa baabu mawdici adaabta u horeysa waa taasoo mimbarku waa muhiim laakiin waa khudbadii jumcadda jumcada de ciidaha may soo aroorin cagihiisu dhulka isku taagi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam adaabta labaad waxa weeye baabu mawdici lmimbar mimbarka halkee la dhigaya ma gidaarkaa lagu dhajinaya ma dadkaa la dhex dhigaya iyo bartankooda can salamata bni lakwac qaala kaana bayna mimbari rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam mimbarkii nebiga iyo wa bayna alxaa'idi gidaarka waxa u dhexeeyey ka qadri mamari shaati nee fadhiya inuu maro macnaheedu waxa weeye gidaarka xiga xagga qiblada baa dabada loo saari neef adhi inuu marana dee waa wax yaroo soddon santiya ayaa u dhaxeeya waan lagu dhajinayninun markaa taasina waxay tilmaamaysaa in safka hore laga soo jeedinayo xaggiisa hore oon dadka dhexdooda la dhigaynin aadaabtaasina waa mid jirto wey aadaabta saddexaada jumcada la xidhiidhaa waxa weeye baabun fii waqti ljumuca jumcada waqtigeedu makii duhurka ah mise meelo kaleba way kaga duwantahe wakhtigeedu wuu ka horaynayaa bal aynu axaadiidta eegno can anas can anas bni malik qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa yusalli ljumucata buu tukanayay idaa maalat ishamsu qoraxdu markay bartanka ka weecato taa macnaheedu waxa weeye wakhtigeedu waa kii duhurku xadiidkaa bukhaari caddeeyey can salamata bni lakwac qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahay nusallii maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama aljumuca salaada jumce nebi maxamed baanu la tukanayni uma nansarifu waa iska gadoomayni oo waan laabanayni walaysa iyadoonu lahayn lilxiidaani gidaarada fay-un wax hadha xadiidkana bukhaari iyo muslim baa wariyey riwaayooyin ka mida xadiidka waxay sheegayaan fay-un yustadal aw nastadilu bihi har aanu harhsan karno marka taa macnaheedu waxa weeye muu diidin xadiidkani bacda zawaal inay tahay ee waxa uu sheegay in har la harhsan karo oo dheer baan jirin har yari wuu jiraa kan laftiisu markaa kama fogo kii hore waa waktigii inuu yahay un bacda duhur ee wakhtigii duhurka inuu yahay can sahli bni sacdin qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn naqiilu kuwa seexda wanataqadaa qadeeya bacda aljumuca jumcada kadib markaa lagama horraysiin jirin qadada iyo seexashada qayluulada iyo labaduba way ka dambaynayeen jumcada taa macnaheedu waxa weeye horay baa loo tukan jiray jumcadii halka ay mararka qaarkood dhacaysay duhurka in loo soo qadeeyo loo soo seexdo ilaa fa abriduu buu nebigu uhi qaboojiya halkii kowda laga tukan lahaabaa labada in laga tukada la ogolaa markaa qofku intuu labaiyo tobanka iska qadeeyo ayuu dee soo seexan jiray duhurka si qaboonada la isugu yimaado wakhtiga xagaaga ee dhulka kululyahay jumcadu iyadu qadin bay ahayd ilaa kan laftiisu markaa kuma cadda in laga horraysiinayay wakhtigii riwaayooyin kalea waxaa ka yaro muuqanaya in wakhtigeedu uu ahaa mid ka horeeya salaada duhur oo kale mid ka horeeya ayaa riwaayooyinka muuqaalkoodu uu noqonaya laakiin cumuuman marka lasoo ururiyo waxay culimmadu u badan yihiin madaahibta qaar way jiraan sheegaya duhurka wakhtigiisi in laga horraysiin karayo qayb ka midi waxay leeyihin khudbaddu way ka horreyn karaysa waxay se culimmadu u badan yihiin khudbaddu haba ka horraysay salaadu inaanay ka horraynin wakhtigii duhurka baabunidaai yowma aljumuca adaankii iyo jumcada waa adaabta afraad weeyi ee baabkana ma casharkan aynu ku qaadanayno can ibni shihaabin akhbarani saa'ib bnu yaziid moxamed ibnu shihaab azuhri min aclam ataabiciin baa la ydhaha raggii ururinta xadiidka qayb ka ahaa weeye saa'ib ibnu yaziid baa ii warramay buui ana aladaana kaana awaluh adaanka wakhtigiisii waxa uu ahaa kaana awaluhu wakhtigiisa hor ugu horeeya la adaami jiray wuxuu ahaa xiina yajlisu alimaamu cala almimbari yowma aljumuca markuu imaamku mimbarka ku fadhiisto maalinta jumcuunbuu adaanka hore ahaa adaanka dambena dee waa aqiimidii waa fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebiga wa abi bakrin wa cumar radia allahu canhuma wakhtigii nebiga wakhtigii abubakar wakhtigii cumar adaanka hore aqiimidda mooyaane ka hore wuxuu ahaa wakhtiga uu fadhiisto mimbarka falamaa kaana khilaafatu cumara khilaafatu cuhmaan wakhtigii cuhmaan ibnu cafaan madaxtinimadiisii ay timi wakahura annaasu dadkiina kordheenay bateen amara cuhmaanu cuhmaan wuxuu amar ku bixiyey yowma aljumuca maalinka jumcaha biladani athalith adaanka saddexaad ilaa labada ogeysiisa hore jira waxa weeyaan adaankii iyo aqiimidii adaan saddexaad buu soo biiriyo xagga hore ah faadana bihi cala azawraa meesha zawro la yidhaahdaa waa guri koru dheer buu ahaayo masaajidka aan ka fogayn halkaasaa la fuuli jiray oo laga adaami jiray marka ay qadar ka hadho qadar uu ka hadho salaada jumcada wakhtigeeda fahabata alamru calaa dalik arrintii sidii bay ku sugantay oo dee dowladda islaamku dhul badan bay xukumaysay oo bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur intaba leh marka dhulkii oo dhan buu wada gaadhay warkii sidiibaa markaa adaankan saddexaad uu ku yimi waxaa markaa la socdaa un waxa weeye in asxaabtii rasuulkuna ay arkayeen isla markaana aanay inkirin oo aanay diidin waxaa lagu magacaababay leeyihin qolada usuulku alijmaacu sukuuti ijmaac aamus oo markaa aamusana jooga codkiisu waa haa wey hadduu qofku aamuso meeshana joogo codkiisu waa haa waxaa barbar taalla laa yunsabu lisaakitin qowlu nin aamuse hadal loo- looma nisbeeyo laakina sukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaan laakiin meel hadal looga baahan yahay hadduu qofku aamuso aamuso aamusano jooga codkiisu ahaa oo markaasoo kale waa loo nisbeeyaa waayo asxaabtu wax badan bay dareenayeen markaa haddii arrintan ay u arkayaan inaanay waxaysanahayn way diidi lahayn maadaamaanay diidin ay ogolaadeen ijmaac sukuutiya u tixgeliyaan idan laguma sheegi karo bidce waa inuu bannaaya adaankaas marka haddii la yidh la adaankaa la adaamo wuxuu soo gelayaa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin bidca xasana lama yidhaah laakiin sunnadaa khulafadu ay jidaynayeenna nebigu uhi raaca ayuunbuu soo gelaya bidcana laguma sheegi karayo can isaa'ib qaala wuxuu uhi lam yakun lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama ilaa mu'adinun waaxidi mu'adin keliyuu nebigu lahaa bilaalun wa huwa bilaal waa bilaal uma dakara macnahu kaa horoo kalu sheegay waxaynu ognahay abi maxduura ninkii la odhan jiray maka ka adaamayey iyo ibnu qorad nin la odhan jiray oo qubaa ka adaamayey cabdillaahi ibnu umi maktuum oo indhala-a intuba mu'aadiniin bay ahaayeen mu'aadiniinta qaarna dee waxaabay la joogeen bilaal masaajidka sida cabdilaahigan indhahal oo kale qolyaha kalena dee maka iyo quba iyobay ka adaamayeen intabana nebiga cayinay calayhi salaatu wasalaam mu-adin keliya halkanna uu asxaabigu sheegay waxaa lagu jamcinayaa bay yidhaahdeen waa mu-adinka keliya jumcadu ahaa may soo aroorin inuu asxaabiga indhahali jumcada adaami jiray taasina markaa waxay xusaysaa inuu ku filan yahay mu-adin keliya adaankaas can ibni shihaabin ana saaiba bna yaziida بن أkti nmir أخbarahu qaala wuxuu uhi walam yakun lirasuuli الlahi salى الlahu عalayhi wasalam غayru muؤdini waaxid wasaaqa hada الxadiiثa walaysa bitamaami ma dheera ma dheerayn adaabta شhanaad waxa weeye baab اlimaam yukallimu الrajula fii khudbati imaamka ummadda u khudbadaynaya dadka wuxuu kaga duwan yahay oo wax u bannaana inuu la hadli karo dhegaystayaasha qaar ka mida uu sixi karo wacyigelin karo waxweydiin karo ogeysiin karo dadka kale laakiin aamusa waa tii layihi leannahu isagu waa kii la dhegaysanayay can jaabirin qaala wuxuu uhi lama stawaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yowma aljumuca maalin jumco markuu istawaa cala almimber markuu mimbarka fuulay qaala wuxu uhi ijlisuu fadhiista fasamica daalika bnu mascuud cabdillaahi bnu mascuud ayaa isagoo soo gelaya amarkii maqlay amarka nebiguna dheguhu ugu jira asxaabta oo uma dhegooleeyaan fajalasa calaa baabi lmasjid masaajidkii albaabkii laga soo gelayay buu amarku halku ku dhacon buu fadhiistay kabahana la dhiganayay fara'aahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama faqaal marka nebigu asxaabigii caalimka ahaa ee cabdilaahi markuu arkay halka uu fadhiistay ayaa faqaala wuxuu uhi tacaala yaa cabdallaahi bna mascuud cabdillaahi bn mascuudow kaalay kaalay macnaheed waxaa weeye soo dhowowo dadka soo dhex galoo dee safafkan halkaa ka soo kaca taasina waxay tilmaamaysaa qofka muxtaramka in la ixtiraamayo iyo good ahaanba dadka muslimiintaa gudaha haddii meeli ka bannaanta in laysu waasicinayo ima kha maxalushaahidkuna waxa weeyaan khatiibku inuu hadli karo isagu adaabtii waxaa ka mid oo lixaad baabu ljuluusi idaa sacida almimbar mimbarka dushiisa hadduu fuulo miyuu taagnaanayaa un mise wuu fadhiisan karaa goor muse istaagaya goor muse fadhiisanaya labadan baabbaa taa kala sheegaya maadaam beri dambe dee muran uu ku dhacay oo muran ayaa ka dhacay markaas oo wakhtiyadii dambe reer bani umaya ay madaxda ahaayeen ayaa qaarkood ay iska fadhiisteen intay yaro cuslaadeen bay iska fadhiisteen mucaawiye laftiisaa baan u malaynaya radia allahu canhu inuu bilaabay khudbadda inuu iska fadhiisto oo markii dee hilib badani uu qabto cuslaaday ayuu fadhiga ku akhriyayay can ibni cumara qaala kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama yakhdubu khudbatayni laba khudbadood buu akhriyaya tafaasiishoodiina waa sidan kaana yejlisu idaa sacida almimbara markuu mimbarka fuulo horta wuu fadhiisanaya xataa yafruqa jeer u dhammeeyo maxay uraahu qaala waxaan u malaynayaa inuu yidhi almu'adinu ilaa intuu mu'adinku adaanka dhammaynayo wuxuu iska fadhiyayaa mimbarka uma yaquumu fayakhdu kadibna wuu istaagayaa khudbaddu akhriyaya uma yajlisu falaa yatakalam labada khudbadood dhexdooduu fadhiisanaya mana hadlayo uma yaquumu fayakhtub kadibna wuu istaagayaayo khudbaduu akhriyaya marka macnaheedu waxa weeyaan laba jeer buu fadhiistay laba jeerna wuu istaagay intii adaanka uu waday muadinku wuu fadhiyey labada khudbadood dhexdoodana wuu fadhiyey labada khudbadoodna wuu istaagay tartiibtaasaa loo wadaya markaas saxiix weeye bukhaari iyo muslimna waa wariyeen isagoo mukhtasara macnaheedu waxa weeye ninkii fadhiistay isagay u gaarta haddii aan dee cudurdaar weyni jirin weeye baabulkhudbati qaa'ima qofkii inuu ku akriyo sarajooga aimaduna way u badan yihiin dee ama waajibbaabay ka waajibaadka khudbaday ka mid tahay haddii aanu qofku uu kici karayo inuu istaaga ku akriyo can jaabir bni samurata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kaana yakhطbu qaa'ima uma yajlis wuu fadhiisanaya uma yaquumu wuu istaagaya fayakhطbu qaa'iman sarajoogu khudbada ku akhriyaya faman xadaaka qofka kuu sheega annahu nebigu kaana inuu ahaa yakhdubu jaalisan inuu fadhi khudbadda ku akhriyayay qofka kuu sheega waa khudbadda jumcada eh faqad kadaba been buu sheegay fa qaala wuxuu ihi faqad wallaahi sallaytu macahu nebiga waxaan la tukaday akhara min alfay salaa in ka badan laba kun oo salaadood raggaasaa ka qaniimaystay jamicii nebiga calayhi salaatu wasalaam laguma fasiraya bay leeyihin a'immadu laba kun oo salaadood oo jumco ah intii la waajibiyeyba lama tukan way ka yaray laakiin waa laba kun oo salaadihii kale ah sunno iyo faral waxay noqotaba cadadkaasi gaadhi karta marka yay ku yay ku harawsanin buu hi qolyaha fadhiga ku akhriyaa ee la qabso nebigu sarajooguu ku akhriyay calayhi salaatu wassalaam taasina markaa waxay tilmaamaysaa kol hadduu nebigu sidaa laasimay in lagu ilaalinayo oo dee sarajooga si muuqaalkii qofku uu u saxnaado can jaabir bni samurata kaana lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam khudbataani laba khudbadood buu nebigu ahaa yajlisu baynahumaa dhexdoodu fadhiisanaya yaqra'u lqur'aana buu akhriyaya wayudakiru nnaasa dadkana wuu waaninaya marka muxtawaha ayay intanina ishaartay waxay ka koobantahay khudbaddu waa qur'aan iyo waano qur-aan la akhriyo iyo waano waanaynaba ama wacdiowna wuxuu isugu soo ururay waxyiga ilaahay inuu ka buuxo ama waxyigu ku badan yahay haddii dee waanadii waxyina laga waayo amar iyo nahyina ay yeelan weydo dee wacdiba lama idhaaho sheekuu noqonayaa dee qiso ina allaha yaamuru bilcadli wاlxsaani wa iitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i wاlmunkari wاlbagyi waa lix saddex amar iyo saddex nahyi maxaa raacay yacidukum bihi lacalakum tadakaruun marka ilaahay wuxuu idin amrayaa cadaalad iyo ixsaan iyo dadka wax la siiyo qaraabada wuxuu idin diidayaa arrimaha amar iyo nahyi saddex iyo saddex baa israaca markaasa le waa laydin waaninaya waxaa ha la yeelo waxaa ha la iska daayo qiirogelintii aakhiro xusuusintii taqwadii wakaa sidaa daraaddeed baa labadan arrimoodba arkaanta khudbada fuqahadu ay ku dareen khudbadu inay wacdi xambaarsantay oo qiso iyo sheeka aanay noqon si aanay noofallada uga egaan iyo in dee waxyii ku jiro hadduu maanta o dhan khadhiibku hadlo aayadii xadiisba sheegi waayo dee muxuu sheegay dee dadkii waxaa la doonaya sahay cilmiya inay qaataan shidaalna ku shubtaan can jaabir bni samurata qaala ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalama yakhdubu qaa'iman uma yaqcudu wuu fadhiisanaya qacdatan fadhi laa yatakalamu aanu hadlayn fadhi yaroo labada khudbadood u dhexeeyo isagoo aan hadal jirin masaaqalxadiid adaabta sideedaad waxa weeye ee kuu suuragalah baabu rajuli yakhdubu calaa qaws waa qofkii oo khudbad akhriyaya oo ul nisita ul qawsku waa qaansada qaansada waxaynu naqaanaa ul kolka hore kala fidsan in lasoo laabo markaa haddii xadhiggii laga furana way iska toostaa marna ul baa laga dhigaa dheer oo la sito marna qaansaa laga dhigan karaa markaa hadduu qofku ul sidaa qaansadoo kale ama qaanso dheer laftigeed bacuskado wax jaa-isa weeye u bannaan waa iska sunna ama waa iska fiicanta waana la qaadan karaa waana la iska dayn karaa can shucayb ibnu zurayq aa'if qaala wuxu uhi jalastu ilaa rajulin lahu suxba nin saaxiibtinimo min rasuulillaahi kule sala allahu calayhi wasalam ayaan la fadhiistay jalastu ilaa rajulin nin baan la fadhiistay lahu suxba saaxiibtinimo kule min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam yuqaalu lahu waxaa la yidhaahdaa alxakamu bnu xasan alkulafi nisbadiisiiyo magaciisu waa kuwa faأnshaأa wuxuu bilaabay yuxadiثunaa inuu noo waramo togba taagii buu rogmadaa berihii dambe asxaabta ninba inta shandada ugu jirta cilmi ayuu dadka u sheegayuu gaadhsiinayay qaala wuxuu uhi wafadtu ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga ayaan wafdi ugu tegay saabica sabcatin anigoo toddoba toddobeeya aw taasica tisca ama sagaal baan sagaalaynayay oo sideed kaliya anigaanu ahayn fadakalnaa calayhi nebigaanuu gallay faqulnaa lahu faqulnaa yaa rasuula allah waxaanu nihi rasuul allow adaabta fiicanna wey oo nebiga muxamed iyo looguma yeedhayo magacyadiisa kale yaa nebiy allah yaa rasuula allah laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda aladabu maca arasuul markuu ilaahay sharxaya wuxuu ihi sida idinku isugu yeedhaan oo kale nebiga ha ugu yeedhina dee isaga laftiisuna ilaahay nebiya wuxuu ugu yeedhay iyo rasuul yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ileyk yaa ayuha annebiyu sidaa ambiyada kale loogu yeedhayo magacooda rabbunaa subxaanahu watacaala nebiga uguma yeedhine waxa ugu yeedhay rasuul iyo nebi markaa saasay yaa rasuula allah zurnaaka waanu ku soo booqannay fadcu llaaha lanaa bikhayr ilaahay khayr noo weydii ilaahay lacag iyo adduunyo noo weydii may odhanine ilaahay khayr noo weydiiya markaa ducadu balha dambayse ee laba la hinjiyaba hunguraa horrayn jiray ee fa amaranaa b fa amara bina amar buu noo bixiyey ragga hala soreeye buu aw amara lanaa bishayin min atamri ama wuxuu noo amray dadkii adeegayaasha ahaa inay keenaan bishayin min atamri xoogaa timira wacdiga iyo dee ducada iyo way dambayn waa lagu soo gebagabayn laakiin horta wuxuu yihi sidii nebi ibraahimba dee markii martidii malaa'igta ay u yimaadeen dibigii shiilaa ee shishlaa ugu keenay arbal hala keenay buu rag horta xoogaa timira afgarashada koobaad waasha'nu arrinkuna id daaka wakhtiga ah duunun wuu iska yaraa duunun wuxuu iska ahaa arrimuuna maalinta ah may bidsanayn oo may buurbuurnayn waxa la hayaa ha odhani nebigu muu ragga xoola u qola ama caana siiye muxuu inta timira kaga taagay ha odhan aan wax badan lama hayn buu kuuha nebiga u cudurdaar washa'nu arrinku idaaka wakhtigaa duunun uu yaraa arrinku waa hayntu may burnayn hayntu way iska yarayd hagrashana ma jirta hayna waa iga inta dheh faqumnaa faaqamnaa biha ayaaman madiine ayaamaanu iska joognay qolada iyadii wafdiga ahayd fashahidnaa fiiha aljumuca jumcaanu goobjoog u ahayn maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ujeeddadeenni waa halkan baabka jumcaanu nebiga la tukanay faqaama wuu isa soo taagay mutawaki'an calaa casa isagoo ulsaa u haysta qaws bay ahayd aw qawsin casa casan aw qawsin qaanso ama ul isagoo saa u sita faxamid allaha waathnaa calayh ilaahay buu u mahadnaqay waanu ammaanay khudbad walba bilowgeed waa inuu caynkaa noqdaa kelimaatin ayuu ku ammaanay khafiifaatin fudud ayibaatin qurux badan mubaarakaatin la barakeeyey waa ereyo maskaxda iyo qalbiga gaadhaya waa kelimatun xaya min qalbin xay kelmad nool qalbi weyn oo nool ka soo baxday weeye marka kelimaadkaasoo saddexdaa tilmaamood leh ereyadu ma badna laakiin way macaan yihiin waanay barakaysan yihiin wa kelimaatun mu'ahira kelimaadoo qofka saamaynaya weeye oo aan ismasaxayn oon xaggii dambe xagga hore masaxaynin lannahu nebigu waxyaabuu lahaa waxa ka mida uutiitu jawaamica alkelim waxaa la isiiyey buuhi ereeyo guda ballaaran fiiha aliijaaz way koobkooban yihiin laakiin macna- macaani balan bay xambaarsan yihiin lifasaaxati wa balaaqati abiiciya balaaqada iyo fasaaxadda ilaahay uu ku abuuray rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasina waa aadaabtay ka mid tahayoo hadalkiisu waa inuu qofka khatiibka ah hadal murtii ay ku badan tahay oo markaa sajcigii dabiicigahaa iska leh kelimaadkii lasoo xulay leh laga soo shaqeeyey sidaa daraaddeed baa khudbaddii waxa ay u baahan tahay icdaad lalirtijaal icdaad bay u baahan tahay icdaad macnaa in la diyaariyo oo la isku hagaajiyo awal iyo aakhir iyo bilow iyo dhammaad ay kala yeelato oo wax qoran ay noqoto waayo irtijaal hadday noqoto golokafuul ama shay uu dadka ku akhriyayo qofku waxaa laga yaabaa tartiibteeda iyo arqaamteeda iyo bilowgeeda iyo dhammaadkeeda qofka iska iska weydaaran karaa waxaana la idhaahdaa cadamu alirtijaaj istikfaafun licuquuli nnaas inuu qofku dadka aanu waxba usoo qorin uu ku hurgufo uun caqligooduu fudaydsaday iga dhagaysta un weeye waan idinku daldaliye saa daraaddeed bay ku fiican tahay mar walba wuxuu inay diyaarin leeyihin oo qofku akhrintana uu badiyo turunturadu ka yaraato qalad qaladkiina yaraado wixiina shay diyaarsan uu yahay kelmadahaasa inoo geeya aadaabtay taasi ka mid uma qaala wuxu uhi ayuha annaas inakum lan tutiiquu aw lan tafcaluu kula maa amartum kula maa umirtum bih walaakin sadiduu waabshiruu waa kelimaadkaa distoorka nolosha ee mustaqbalka ah dadow buu le ayuha annaas dadku dadku waa dad muslimiin iyo mu'miniin iyo inta badan uma badne ayuha annaas buu nebigu leeyay dadow innakum idinku lan tutiiquu ma karaysaan aw lam tafcaluu lan tafcaluu ma fulin karaysaan kullamaa umirtum bihi wax alla wixii la idin amray oo dhan ma samayn karaysaan walaakin sadiduu toosnaada wa abshiruu bushaaraysta kollay dariiqa waa ka baydhbaydhaysaan oo qofku dariiqan ilaahay gaadhsiinaya ama adduunyada laga gudbayo jannada lagu socdo inaad ku egaato uun ma karaysi fiihi dawaafic wa fiihi nasacaat wa fiihi caqabaat waddadani waxa ay leedahay waxyaabo nawaasicahoo dhinacana kaa dafaya dhinacana kaa dafaya jidkaa ilaahay intaad sii haysa kugu dayn maayaan xaggan waa naftii xaggan waa shahwadii xaggan waa shaydaankii intaasoo waddaa ku furan in yar markaad tallaabsataba qola xaggaa ku dhufanaysa halkaa marka aad maraysaabad kusoo yaro noqonaysa haddana xagga kale kaaga turay waa nawaasic ayuu leeyahy dariiqaas markaad maraysana lagudayn maayo caqabaatna wuu leeyahy caqaba falaqta xamal caqabata buu lahay markaad waddadan maraysa caqabad baa kaa hor imanaysa aada istaagaysaba oo laga yaabo sidii mawjadii badda oo kalena xagga dambeba kuu tuurtaba dadka qaarkood ba xaggaa u tuuraysa dariiqiiba goorbu ka dhacayba markaa waa inaad taana jiirtaa fanatahay ood ka gudbi kartaa dawaafic iyo caqabaad iyo nawaasic kullu daalik waxaa kugu inagu xeeran weeye hebelkii hagaagsanaa ad arkaysa isagoo siloona fansalakha minha ka dhex booday marka nebigu wuxuu leeyahay waar ma wada wadi karaysaan dariiqan ma hayn karaysaan sidii uu ahaa in loo maro uma mari karaysaan anaa idin og wey ee waxaa yeeshaan isku daya inaad toosnaataan qaaribuu wasadidu toosnaadoo dhodhoweeya wa abshiruu bushaaraysta oo ha quusanin haddii xaggaa lagula kaco iyo xaggaa lagula kaco haddaad toobad keenaysaa jidkii haysa ha quusanin almuhim taasi waa kelmadihii dayibaadka ahaa ee barakaysnaa oo manhajkii muyasarka ahaa ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee isugu jiray dabeecadda dadka in xaqiiqada laga sheego dadka loo bushaareeyo waxa yeeli karayaan la faro waxyaabahaasoo dhan waa manhajkii khudbaddu khudbaddu xambaarsanayde maxalu shaahidku waxa weeye nebigaa soo galoo istaagay isaga oo ul haysta markaa bidca maaha ushu xadiidkuna waa xasan qoliyaha qaarkoodna xadiidkaad arki doontaa iyagoo daciifiya oo ku odhanaya sunno maaha farqiga udhexeeya waxa weye mar haddaad aragto xadiid xasana waa meelaha lagu murmo weliba xasanun ligayrihi kala idha xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi baa kala jira xasanun lidaatihi waxaa dee lagu tilmaama sida cilmiga macruuf ku ah musalaxa daciifku markuu duruq badan yeesho ayuu xasanun ligayrihi noqdaayo dee uu xoogoobaa markaa culimada qaarkood xoojintaasay ka daynayaanoo waxay odhanayaan heeruu ku xoogooba muu gaarin saa daraaddeed lama daliishan kara qaarkoodna m waxay odhanayaan uu gaadhay heer lagu daliishan karo can cadiy bni xaatimin ana khaiiba khaطba cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi waslm nin khudbad akhriyayaa nabiga agtiisa khudbad ka akhriyay faqaala markaa ninkii waxau ihi man yudic illaaha warasuulahu faqad rashad waman yacsihimaa faqaala markaasaa nebigu waxau hi qum istaag aw idhab ama iska tag bi'sa alkhatiibu anta mid khudbad akhriya adaa u liite marka adaabtii khudbadda ilaahay rasuulka in la kala reebo wey oo halkan ninkan waxaa laga raacay ilaahay rasuulku damiir keliya ku wada sheegay waa fawaaidda uu leeyahy inaad aqoon u leedahay cilmiga naxwaha marka horena ilaahay rasuulka waxa uu sheegay iyagoo kala soocanoo ismi daahira buu kusoo sheegay man yudic illaaha warasuulahu allah gaar buu sheegay rasuulkuna gaar buu sheegay qofka ilaahay rasuulka adeeca faqad rashada wuu hanuunay waman yacsi illaaha warasuulahu halku ka odhan lahaa ayuu labadiiba isku qabto wuxuu uhi waman yacsihimaa labadoodaba qofka caasiya marka ismi daahira muu isticmaalina damiirkaa u isticmaalay damiirkii baa laga raacay marka waxaa nebigu uu leeyahay maxaad ilaahay rasuulka damiir ugu wada sheegaysa maa tidhaahdi sida marka hore oo kale waman yacsi illaaha warasuulahu faqad gawaa ama wuu anbaday ama faqad dalla dee waxun buu odhanaya marka wuxuu uhi bis alkhatiibu anta xoogaa canaana buu ku tuuro wuxuu ihi waniyo nin khudbadeeya uma wanaagsanine bal iska jooji way idhab iska joojiyo halkaa ku tag marka culimadu waxay leeyihiin way dhacday meelaha qaarkood in nusuusta ay ku soo aroortay in ismiga ilaahay iyo ismiga rasuulka damiir keliya lagu wada jamciyey laakiin halkan marka khudbad ahaan la eego waxaa yaraan kale bay leeyihiin fahamka dadka oo markuu nebigu dadka khudbadoo kale la hadlayo hadalkiisu wuxuu ahaa mid ku celcelisna le aadna u kala baxsan kalaaman faslan hadal kala baxsan buu ahaa marka kala baxsanaantii laga doonayay qofka khatiibka ah bay kasoo horjeedaa damiirkan gaabane la isticmaalaya ayuu kasoo horjeedaa intaasunbuu u diiday mooyaane waa la helayaa nusuus sariixa oo saxiixa oo nebigu wada isticmaalay damiiru ku isticmaalay marka adaabtiina waxaa ku jira inuu kalaamka khatiibku fasliye mid cadcad can binti alxaarit bni nucmaan qaalat waxay tidhi maa xafidtu mabaan ka xafidinba qaab suuradda la yidhaahdo ilaa min fii rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam afka nebigan ka qaata kaana yakhdubu bihaa wuu ku khudbadayn jiray kulla kulla kulla jumucatin jumco kasta qaaf buu khudbad ka dhigi jiray qaalat waxay tidhi wa kaana wuxuu ahaa tannuuru rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam moofada nebiga wa tannuuruna iyo moofadayadu waaxidan mid keliya ahayd inantanina markaa waxay nagu soo kordhisay iyada oo kollay baabku wax ka caamsan uun maaragtay ay ku jiraan oo aadaabtii khudbadda ka mid a in khudbadaha ama khudbadda suuradaha loo doorayo ay yihiin suurado geerida aakhiro qiyaamaha ka warramaya sida suuratu qaaf oo kale marka inantu waxay soo kordhisay tidhi waxa uu ka dhigi jirayba suuratu qaaf khudbadda culimada qaarkood waxay leeyiin xadiidka daahirkiisaasaa loo qaadanayaayo dee iyadaaba khudbad ka dhigi jirayba luqal carabiyana dadkii way garanayaan marka muuqaalkii geerida qofkiioo lasoo kaxaynayo qariinkii jinka qariinkii malaga mid waliba waxa uu yidhi wuxuu ilaahay ugu jawaabay waxay ku dambaysay arintu halkaasa ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wahuwa shahiid suuraddaasi intay sheegtayna kii qalbi lehee soo jeeda ina soo qaabilsan dee wax ku qaadashaa ugu jirtaba culimada qaarkoodna waxay leeyiin me suuradda qayb ka mid ah waxyaabo kale wuu ka hadli jire waxaa laga yaabaa inay tahy qayb ka mida bay leeyiin qaarkoodna saasay kufasirayaan inantu waxay nooshii sheegtay saxaabiyaddaasi radia allahu canha in ay aada u fahmo badnayd oo kalaamkii rasuulka markaa khudbadda akhriyunbaabay suuraddii halkaa ka qabatay dadka maskaxdooda sida ay u safaysnayd bale khudbadda buu qaaf ku akriyo way xafiday imise cajiladood buu u baahan yahay qofku markuu imika xafidayo suuratu qaaf dii la idhaha qof ha la xafidsiiye inan iyo inanba imise cishuu u baahan yahay dee mudduu u baahan yahay markuu intuu xafido dad usii sheegi karo mudduu u baahan yahay marka xifdigu markay maskaxdu fayoobeed caynkaa weeye waxay sii iftiimisay oo kale xadiidka in ay aada u xafidsantahay xogagaal u tahay waxay sheegayso waayo nebiga ka ag dhoweyday jaarkiisa ahayd moofada kibista lagu dubto ama roodhida ee nebiga iyo taayadu mid kale ahayd bay tii macnaha waxaanaan sheegayaa bawsi maaha dad kalena igama soo gaadhine nebigaanu jaar ahayn oonu meel ceeshkiiyo ku wada duban jirnay kibista oo saasaan kusoo qaaday can jaabir ibni samurata qaala wuxuu uhi kaanat salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa aadaabtii qofka khudbadaynaya laga doonayay salaadii nebigu waxay ahayd qasdan mid dhexdhexaad ah wa khudbatuhu qasdan khudbadiisuna dhexdhexaad yaqra'u aayaatin min alqur'aan aayada qur'aanka ka mida buu akhriyay wa yudakiru nnaas dadkana wuu baraarujinayo wuu qiiro gelinayo waa jib buu ku abuurayay iyo jacayl saasay ahayd khudbadii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaana wuxuu nebigu ku uhi ina qisara khudbati arajuli wa tuula salaatihi mi'natun lifiqi rajul qofka khudbadiisa oo gaaban salaadiisa oo dheer calaamo waxay u tahay inuu faqiih yahay inuu faqiih yahay isku sakari mayno inagu oo salaadaa la dheeray inay ka soo taagan yihiin dadku haddii iminka la idhaha qaaf iyo ikhtarabadiah lagu akriya salaada qaar badan baa firdhanaya marka taasaa waxay keentay in khudbadii ka yaro kororhsanaato salaadii oo labada salaadii oo la khudbada ay u fadhiyaan oo la yaro kordhiyo oo salaadii ka yaro badataaba uga sahlanba salaada laakiin dadku dhadhan aada u badan bay ku hayeen salaada oo kasii badan ka khudbadda saa daraaddeed baa la xamili jiray suuradaha in lagu akriyo salaada marka khudbadda nebigu way dhexdhexaad bay ahayd dee gaabnaan eberana may ahayn dherar dadka dhibana may ahayn taasina waxa weeye markaa salaada iyo khudbaduba inay isla soo koobnaadaanoo dadku intuu iqbaal ku jiro waxaa la yidhaha maskaxda qofka bani aadamka shan iyo toban daqiiqo ayay si fiican usoo jeedaa dadka caadiga ee aan mutacalimiinta ahayn ama aafaaqdooda iyo maskaxdooda aanay dee wax badan qaadanin marka shan iyo tobankaa daqiiqo ee uu qofku kusoo eegayo ayuunbay fiican tahay in wax loo jeediyo kolse hadduu baaladaybood bilaabo warkiisa waa soo ururi wey cabdillaahi bn mascuud waxa uu lahaa xadit innaasa maa ramaquuka biabsaarihim waa murabbiintii nebigu tarbiyeeyey xadit innaasa maa ramaquuka biabsaarihim faida insarafuu fanzic inta ay dadku ku soo eegayaanu u waran marka ay jeedsadaanna aadna jooji warkuba intaasu ku dhan yahay sheekhow noo sii wad iyagoo kula ka jooji weeye marka taasina waa hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa inay kala duwanaadaan khudbadda iyo muxaadarada muxaadaradu waa waa aadaabta la ydhaha usuulu dacwa fanniga la ydhaha baa laga hadlaa waa usluub alilqaa ummadda sidaa wax loogu sheegi lahaa waa fanni gaar ahoo dee cilmu tarbiya ayaa ula xidhiidha iyo cilmu nafsiga almuhim qofkii markuu dee muxaadaro jeedinayo waa wax masalo miiska la soo saaray oo la lafagurayo oo baxhi laga samaynayo oo la tadqiiqinayo oo la taxqiijinayo laakiin marka ay khudbad tahay waa dadkii in lagu abuuro qalbigooda cabsida ilaahay la qiirogeliyo sahay cilmiyahoo koobanna la siiyo haddii wax loo sheegayo laftigeedana sahay cilmiyahoo kooban oo aan ka kala firdhin iyo fariinuu qofku sii gudbin karo ilan dad aada u badan oo kala nooca isugu yimide waa taasaa khudbadda hadafkeedu u yahay waa adaabtii weye aayadihiina waa laga maarmaan iyo wacdigiiyo waanadii saa daraaddeed baa waxaa ku jira de in aayaad lagu akriyo khudbadda arkaanteedii can camra can ukhtiha inantaa camro la yidhaahdaa walaasheed waxay ka warinaysaa qaalat waxay tidhi maa akhadtu qaaf qaafka mabaan qaadan ilaa min fii rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam afka nebigaan ka qaaday kaana yaqra'uhaa wuxuu ku akriyi jiray suuratu qaaf fii kulli jumuca jumco walbabay tidhi inantu jaarna waanu hayn halkaasaan ka maqlayay khudbad walba wuxuu ku akhriyayaa qaaf kaana yakhdubu bihaa kulla jumucatin bay leedahay jumco walba qaaf buu akhriyaya halkanna waxay tidhi jumco walba wuu ku akhriyi jiray marka salaadana waa ku akhriyayaa khudbaddana wuu ku akhriyayaa sa aynu hore usoo sheegnay culimaduna dee qaar yidhi wuu ku wada akhriyaya qaar yidhi qeyb buu kasoo qaadanayayna way jiraan marka camra iyo gabadhan kale aynu soo marnay bint اlxaaris bint nucmaan baan leeyahay way ina dee ina xaaris lama yidhaahdo camra marka waxa laga yaabaa bay leeyihin inay ka walaala yihiin xagga luugmada ridaaca oo kale markanu yidhi can ukhtihaa xagga ridaacay ka walaala yihiin laakiin camar ina ina ina xaaris maaha adaabtii bay kuwaasoo dhami ahaayeen baabu waa adaabta tobnaad ama sagaalaad meelaha baabu rafci lyadayni fi cala lmimber mimbarka dushiisa marka uu qofku joogo actionka iyo ficilka uu samaynaya waa nooce gacmaha siduu dhaqdhaqaajinayaa wejigiisu siduu noqonayaa gacmaha miyuu laabayaa miyuu sii daynayaa ma xubnaha qaar buu dhaqaajinayaa can xuseyn bni cabdiraxmaan qaala wuxuu hi ra'aa wuxuu arkay cumaaratu bnu ruwayba ru'ayba ninkaasi wuxuu arkay bishra bna marwaan ninka magacaa la odhan jiray buu arkay wa huwa yadcuu waa ducaynayaa fii yowmi jumuca maalin jumce isagoo waa madaxdii isaga oo jumco ducaynaya oo khudbadii kadib ducaynaya ayuu arkay fa qaala cumaaratu baa waxau ihi qabaxa allaahu allaha xumeeyo haatayni alyadayni labadaa gacmood ee kor loo taagayo wuxuu arkay ninkii oo ducaynayo dee gacmihiina kor u taagay marka wuxuu leeyahay isagu ha duceeyey ducada kumuu diidina gacmuunbuu diiday markaa oo dadkii muslimiinta in loo duceeyey lama diidina gacmahan uu kor u taagayo marka dadka kale aamin ha yidhahdaan gacmahana ha taagaan hadday doonayaan laakiin isagu khatiibku gacmaha inuu taagaa sunno umaaha xataa hadduu ducaynayo qabaxa allaahu allaha xumeeye haatayni alyadayni labadaa gacmood oo qolyihii madaxda ahaayoo berigii dambe dadka qaa dadkiina xuurto ka yaro dareemeen inay si un wax u xuurtaynayaan iyadoo asxaabtii joogaan dee cilmi yaraan iyo bidcooyin iyo dhacdhacna ay ku arkeen ilaan maamulku wuu iska baydhbaydh badan yahay marka arrimihii diinta uu gacanta ku hayana waxyaabo circiirkiisu wuu sii badanayaa taasay markaa dadku aada iyo aada u sanifsanaayeen ama u karaahiyeysanayeen markaas kelmaddaasuu ku tuuray wa can cumaara qaala wuxu uhi laqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka waan arkay wa huwa cala almimbar isagoo mimbarka ku sugan maa yaziidu kama kordhinayo calaa haadihi farta ah yacni asabaabata murdisada allatii tali libhaam ee la xidhiidha suulka had iyo jeer saasuu u dhaqaajin jiro ficilka uu samay ama muuqaalka actionka uu samayn jira wuxuu ahaa gacmahoo dhan saa ma ahayn laakiin fartaasu aada u dhaqaajin jiray sida marka la ataxiyaadsanayo kale taasuu aada u dhaqaajin jiray marka saasaa sunno ah haddii qofku gacmaha kale uu dhaqdhaqaajinayana marka ducada waa inaanu kor u qaadin aadaabtii baynu ku dhex jirnaa oo qowl iyo ficilba leh baabu iqsaari khudab in khudbadaha la gaabiyo can camaar bni yaasirin qaala wuxuu uhi amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu calayhi wasalam nebigu wuxuu amar nagu siiyey biiqsaari اlkhudabi khudbadaha in la gaabiyo oo ay ka duwanaadaan deriska la bixinayo iyo muxaadarada labadaba inay ka duwanaadaan weliba marka aanay dadku luqadda fahmayninna way ku sii culays badan tahay qofku marka waxa laga hadlayo fahmayo waa laga yaabaa inay u fududaan karto عن جابر بن سمرة السوائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxau ahaa laa yuطiilu midaan dheerayn jirin almawcidaةa waanada yowma الجumuca inamaa huna waxa ay ahaayeen ereyadiisu kalimaat yasiiraat kelmado koob kooban ay ahaayeen kelmado aan sii badnayn oo aan dadka caajisinin ee iyagoo jeclaysanayuu joojin jiray rasuulku salى الlahu عalيه waslم marka aadaabtuna waa caynkaa weeye in dadka dareenkooda la ilaaliyo mawduuca laga hadlayana lasoo ururiyo si aan ilan waajib bay dadku dhagaysanayaane looga firdhanin waxaa laga yaaba de way kala duwan tahay qofka haddii khudbad lagu dheereeyo iyo haddii cashar ama muxaadaro lagu dheereeyo haddii muxaadaro iyo cashar qofka lagu dheereeyo ikhtiyaar wuxuu leeyahy inuu iska dhaqaajiyaba inuu iska tago xaafadiisi ayuu ikhtiyaaru leeyahy laakiin haddii dee khudbadii lagu dheereeyo muxuu ka cararaya dee wuxuu ka cararaya waa waajib saaraa marka waajibkii inaad ka firdhisana adiguna dee liiskaad soo galaysaa dadka ku dhib butay qodobka labiyo tobnaad ee aadaabta ka midi waxa weeye dariskeennan baabu dunuwi min alimaami cinda almawcida addunuw in loo dhowaado min alimaami loo dhowaado cinda almawcidati markuu ma dawaaninayo marka khadiibku khudbadda akhriyayo ama cashar la jeedinayaba qofka aada uga fog iyo ka ku dhowi isku mid ma aha isku mid ma aha saa daraaddeed baa markii aynu aadaabta cilmiga soo xusaynay waxa ay salafkii hore ku dadaali jireen inaan sheekha laga xigin dhagaysiga hadalkaba marka laga yimaado haddana si dee uumigiisu ugu baxoo luladii qaban lahayd iyo wixii dhaafi lahaa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo waxoo dhan ay u soo jiitaan can saburata bni jundubin ana nabiy allahi qaala wuxuu ihi uxduru dikr dikriga goobjoog u noqda goobaha dikriga xalqadaha dikriga ha gafina marka waa xalqadii qur-aanka iyo xalqadii cilmiga iyo xalqadii wacdiga iyo xalqadii jumcaha aan idhaahnay khudbadda intaba wadnuu min alimaam imaamka ummadda dikriga u wadana u dhowaada fa ina arajula qofku laa yazaalu ma daayo yatabaacad inuu sii durko xataa yu'akhara fi ljanna ilaa jannada xagga dambe la dhigo wain dakhalahaa habagale bal waxaa kaa raacay eg jannadii xataa hadduu galaba xaggeeda dambuu gelaya ee dadka sarreeya iyo kuwa darajooyinka waaweyn leh wuu ka hadhaya marka si hankaagu weynaado jannadana derajo sare iyo boos weyn aad uga hesho oo la maadiyo aada loo bidhaamiyo shirhka ugu dhac shirhka xagga hore ka fuul hadday khudbad tahay iyo hadday casharta wixii khayr oo dhan xagga hore ka raac iyo safka salaada iyo waayo marka aada shay xiisaynaysaad xagga hore u fadhiisataa marka shay xiisaynaysa xagga hore aad maraysa marka aanad xiisaynayna cagajii tahayna taloo meel yar oo la cidhiidhsadaa ma jirtaa wey marka waa dhiirigelin buu nebigu samaynaya calayhi salaatu wasalaam wixii khayra xagga dambeha ka fuulina xagga sare xagga hore noqo buu nebigu leeyahy ha odhanin jiidisi iyo qaadisi waa isla rugagayn hana odhanin shirhka iyo dusha soo mar ma wada tegayaan nin baa la yidhi shirhkana intaasaa lagu karaynaya gaadhigan dushana intaasaa lagu karaynaya war soomar maruma wada tegayaan bu shirki iyo dushu miyaana isku mid ahayn aniga kani soomar ma wada tegayna maxaa maxaana lagu kala abtirinaya lacagta baabu limaami yaqdacu alkhudbata lilamri yaxduth qodobka saddex-iyo tobnaad ee aadaabta ka mida wuxuu leeyahay alimaam imaamkii ummadda u khudbadaynayey yaqdacu alkhudba khudbaddii wuu goyn karaa wuu joojin karaa liamrin yaxduth arrin soo cusboonaatay oo timid daraaddeed arrin khudbadda isagoo wada yimid daraaddii waxaa loo ogol yahay inuu hakiyo khudbaddiina may burin sidii salaaddii marka la hakiyo oo kale dadkiina inay kala tagaan ma aha waa inay sabraan ay sugaan can buraydata qaala khadabanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu khudbad buu noo akhriyey faaqbala alxasanu waalxusayn labadii inanee udgoonkiisa ahaa ayaa soo qaabilay ee uu dhalay awowga u ahaa radia allaahu canhuma ilaahay ka raali noqdo calayhimaa qamiisaani axmaraani dushooda waxaa saaran laba qamiisoo yaryaroo cascas wayachuraani way turunturoonayaanay kufayaan wayaquumaani waanay kacayaan qamiisyadaa yaro dhaadheeroo intay ku turunturoodaanay kufaan ayay kacayaan fanazla rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam fanazla nebigu mimbarkiibuu ka soo degay faakhadahumaa wuu soo qaaday fasacida bihimaa labadoodii wuxuu la koray almimbara buu la fuulay uma qaala wuxuu yidhi sadaqa allaahu ilaahay baa run sheegay markii uu qur-aanka ku yidhi fii suurati taqaabun inamaa amwaalukum wawlaadukum fitnatun wallaahu cindahu ajrun cadiim faataquu llaha ma staطactum innamaa amwaalukum waxa ay yihiin xoolihiinna iyo wawlaadukum ubadkiinu adduunkiinu iyo ubadkiinu waxa uu yahayoo keliya fitnatun imtixaan waa dar laydinku imtixaanay dadkiiyo dunyadiinna ilaahay wuxuu hi waan idinku imtixaanay waa ku imtixaananta ra'aytu haadayni labadan inan baan arkay falam asbir maan sabrin ilaa intay inoo imanayaane silica iyo saxariirkan ka soo qaaday wey oo ilma carruurtaa turunturoonaysa hebelow soo qaadna igumay simin bal ha ku soo gaadheenna igumay simin intoon khudbaddii idinka joojiyey ayaan anigu ciyaalkaygii soo qaatay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam uma akhada fi lkhudbati khudb sharaca fi lkhudba khudbaddii buu sii waday oo aanu joojinin nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa markaa waxaa laga fahmay inaanay khudbaddu kaga duwantahy salaadii masaladaasoo aanay kala go-aynin haddii arrin muhiimahi uu yimaado xaqiiqaduna waa sidaas weeye oo alwaladu mabkhanatun majbanatun maxsana afar baa sidaa odhanaya qolyaha qaarkoodna ay leeyihin xasan weeye qaarna daciif waladku waa fulaynimo waa murugo waa bakhaylnimo macnaha waa xarunta fulaynimada iyo bakhaylnimada iyo murugada nin isagunbaa caynkaa u gelaya rag iyo dumarba markuu qofku ubad leeya kuwaasuu u bakhaylayaa kuwaasuu u murugoonayaa kuwaasuu fulaynimo hadduu cadow la dagaalami lahaa kuwaa daraaddood waa imtixaan markaa dee qofkii qawigiina xaqoodana wuu siinayaa inay duufsadaanna wuu iska ilaalinayaa kii kalena wuu la daadraacaya ciyaalkiiyo dumarkaa jeebka ku ridan khalaas uma akhada fi lkhudba waxaa tan kaba sii dheerba nin muslimiinta ka mida ayaa maalin maalmaha ka mid a halka asxaabta ka mid a halkaa is soo taagay albaabka wuxuu uhi ninkani diintiisii buu doonaya in la baro waxna diintiisa kama yaqaano ma loo sheegayaa xujadaa weyn buu soo riday markaa rasuulku intuu joojiyey khudbaddii ummaddii badnayd uu ka joojiyey buu isagii u tegey kursi baa loo dhigay cagihiisu bir yihiin casharkiibuu siiye arkaanu islaamkii arkaanuimaankii buu soo sharxay asxaabtuna intiibay may kala yaacina sugayeen kadibna khudbaddiibu halkii ka sii waday waa xorriyaadka uu leeyahay khatiibku iyo aadaabtiisa aadaabtii baynu ku dhex jirnay baab اlاxtibaa walimaamu yakhdub aadaabtii dhegaystayaasha waxaa ka mid a waa alاxtibaa cadam اlاxtibaa inaanu qofkii dooyaysanin walimaamu yakhdub iyadoo imaamku uu khudbad akhriyayo ixtibaaguna waa karaaho cadam اlاxtibaana waa sunne iyo aadaab ixtibaaguna waa dooyaysiga dooyaysiga ma la yaqaanaa odayaasha soomaalidu markay geedka fadhiyaan ay garta naqayaan dee inta badan way dooyeysayn intay fadhi culimo fadhiistaan wuu yaryahay laakiin dooyaysigaa ku badan in go-i labada jilib lagu soo xidho cagahana la isdhaafsado kadibna jilbaha kor loo taago salka intoo la dhigo jilbahana kor loo taago lagu xidho een go-a lagu xidho dooyaysi wey sidiisabana dooyaysigu dee ma wanaagsano mar mare keliya weliba qofku markuu kuday ku dooyeysanya go keliya intusaa isugu soo xidho dusha bannaanta can mucaadi bni anasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu diiday can ilxubwati dooyaysiga yowma aljumuca maalinka jumce walimaamu yakhdubu imaamkuna isaga oo khudbad akhriyaya sababaha loo diidayna waxaa ka mid a weyse jabka asal buu u yahay oo qofku dabadiisii uu dhulka ku haya waa tan kor uga kacsan marka in neefi ka timaada way sahlanta waxa kale oo ay u sahlaysaa inuu luloodu dadka ku ciiro hareeraha ka xiga qab madaxa ku dhufto miyaanu midigu kugu soo ciir inaad moodaysa inuu khushuucsan yahay oo uu soo lulooday show shaydaankii baa soo riixa waxa kaluu sabab u yahay dadka hareeraha ka xigana inuu yaro dhibo ama suxulladiisa ama kilinkiiladiisa waxaa ku dhibo way dhacaysa yan qaala abu daawuud kaana bnu cumara cabdillaahi bnu cumar wuxuu ahaa yaxtabii walimaamu yakhtub wuu iska dooyeysan jiray iyadoo imaamku khudbad akhriyayo wa anasu bnu maalik baa dooyeystay wa shurayxun qaadigii weynaa wa sacsacatu bnu suuxaan wa saciid bnu musayab wa ibraahiim annakhaci wa makxuul wa ismaaciil bnu muxamed bnu sacdin wa nucaym bnu salaama qaala wuxuu uhi laa ba'sa bihaa dhibaato male dooyaysigu lam ara maan arag buuhi man wasala daalika canhum sheekhu man wasala cid xidhiidhisay daalika waxaa la sheegay canhum iyaga anigu iyada oo aahaartaasi mutasilahoo xidhiidhsanoo la daliishan kara ma haya buuhi sheekha albani qaala abu daawuud wuxu uhi walam yabluqnii ima soo gaadhin anna axaddan karihahaa cid inay dooyaysigaa nacda ilaa cubaada ibna nusay ninkaasunbaa soo gaadhay inuu diiday almuhim xaaraan maaha waa se laga wanaagsan yahi dhibaatooyinkaa imanaysa daraaddeed aadaabtii waxaa ka mida baabulkalaami walimaamu yakhtub hadalkii oo la joojiyey iyadoo imaamku uu khudbada akriyay wa cadamu lkalaami walimaamu yakhtub can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala rasuulku waxau yihi idaa qulta markaad tidhaahdo ansit aamus walimaamu yakhtub iyadoo imaamku khudbadu akhriyayo faqad laqowta laqwi baad ku dhacday nin hadlay nin aamusaa bi'iyey baa lii nin hadlay nin aamusaa aamusiiyey laakiin nin hadlay nin hadlay nin hadlay ma aamusiiyo hadalku wuu sii tarmaa ninkaas isagoo salaadaha ku jira hadduu helo cid u jawaabta hadalku wuu soconayaa markaa hadduu idhaahdo waa caynka sidii kii saddex baa isku xidhnaa saddexdiiba salaadii ay ka burtebeedaan mid baa isagoo salaadii ku jira ayaa wuxuu hi hebelow hagaaji salaada markaasuu war salaada dhexdeeda ma lama hadlo kii kalena kii saddexaadna wuxuu hi labadiina wadi ka jab saddexdooduba run bay sheegeen laakiin saddexdooduba salaadoodiiba ku safaadeen kani wuxuu islaa kan toosiya wuxuu hi warsaa looma tukada iska daa sidaa kan kalena wuxuu hi salaada dhexdeeda lama hadlo oda isna wuu ku saxan yaha waa runti ka saddexaadna wuxuu labadiina waa ka jaba laakiin dee isna raaca waaya markaa haddii qofkii imika halkan uu ka qayliyo oo dabeetana aamusi inaga saar sidan yeel laakiin haddii la wada eego un sidii mucaawiya aynu soo xusayna mucaawiyat bnu xakame salaada dhexdeeda hadle markii la wada eegay dabeetana iska aamusay sidoo kale ay noqonaysa wallahu subxaana wa tacala aclam